أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhammaantiin meel kastooo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka wararka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doono waxaa ka mid ah dagaallo culus oo u dhexeeya maleeshiyaadka kooxda riddada iyo dadka deegaanka oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ka dhashay dagaalladaasi iyo wararkii ugu dembeeyey ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan qodobada kale waxaa ka mid ah qayladhaanta warbaahinta caalamka iyo burburka xukuumadda xamar waa maqaal uu qoray abwaanageeye cali khaliif caawa ayaad barnaamijka ku maqli doontaan inshaa allah xasan gurguurte wuxuu dhulka danta guud iyo kuwa shacabka u xaraashayaa hurinta dagaalada ka socda gobolka gedo isagoo adeegsanaya maal booli ah waa war ka soo baxay maamulka gaalada u adeega ee loogu yeero jubbaland falanqayn aan ku samayn doonno ayaad barnaamijka ku maqli doontaan siyaasiyiinta mucaaradka oo ku dhawaaqay in uu burburay shirkii ay la lahaayeen madaxda kooxda riddada eedeen culusna u jeediyey maxay ka yidhaahdeen gudcurka madow ee ku gadaaman mustaqbalka kooxda filla soomaaliya barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonnaa sidoo kale faafreebka caawa waxaad ku maqli doontaan dowro aqoon kororsi ah oo loo soo xiray dulaaleyda wilaayada jubbada dhexe waxaan sidoo kale barnaamijka ka marnaan doonin xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo wixii kale ee soo kordhaa qaar ka mid ah waryaasheenna ayaa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosa nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka waa mar kale iyo faafreebka wararka انشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
wahagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen caawaannu ku soo gudbin doonno qodobo kala duwan hase yeeshee barnaamijkeenna waxaannu ku daafuri doonnaa dagaallo culus oo u dhexeeya maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya iyo dadka deegaanka ayaa maanta ka dhacay qaybo ka mid ah magaalada caasimadda ah ee muqdisho dagaaladaasi waxay dhaliyeen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dadka shacabka ah iyo maleeshiyaadka kooxda riddada caawa xaaladdu waa sidee waxaan soo dhoweynayaa maxamed xasan alfaatix oo nooga waramaya wixii maanta ka dhacay muqdisho bismillaah waad mahadsantaha faysal ee saaka aroortii hore dagaal culus ayaa ka bilowday xaafado ka tirsan degmada hodan ee magaalada muqdisho gaar ahaan african village iyo garoonkii hore ee horseed halkaasoo ah xaafado aad u ballaaran oo ay dad shacaba deganaayeen soddon iyo afartii sano ee lasoo dhaafay dagaalada ayaa yimid kadib markii maleeshiyaad ka tirsan kooxda riddada ay isku dayeen in ay xoog ku barakiciyaan ayna la wareegaan xaafadahaas ee dadku ay degan yihiin kadibna maleeshiyaad deegaanka ah oo hubka qaatay ayaa dagaal kala hortegay dagaalada waxay sii xoogeysteen maanta barqadii iyo duhurkii markii gurmadii kala duwan dhinacyadu ay heleen kooxda riddada ayaa maleeshiyaadkeeda mar looga itaal roonaaday iyadoona laga eriyey xaafadii ay soo weerareen maanta duhurkii ayay dad careysan isku soo baxyo ka dhigeen tarabuunka iyagoo xirtay ilaa iyo wadada kilomitr for halkaas waxaa ka dhacayay jabaqda rasaasta oo si goosgoos ah loo maqlayey maleeshiyaadka kooxda riddada ayaa laga soo qaaday garoonka diyaaradaha muqdisho waxaana la keenay aagga dagaalka kuwo kale ayaa laga soo qaaday dhanka howlwadaag halkaas oo ay kasoo weerareen african village iyo garoonkii horseed wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan in dagaalada maanta ay ku dhinteen ku dhowaad shan iyo toban ruux oo u badan maleeshiyaadkii dagaalamayey sida kuwa kooxda riddada iyo dadka deegaanka hubka qaatay ee difaacanaya guryahooda siyaasiyiinta mucaaradka ah ayaa si kulul u cambaareeyey weerarkan waxay ku tilmaameen bahalnimo xasan cali kheyre ra-isul wasaarihii hore kooxda riddada ayaa war-saxaafeed uu soo saaray wuxuu weerarkan ku sifeeyey inuu yahay mid bahalnimo ah oo ka dhanaa dadka deegaanka wuxuuna xasan garguurta ku eedeeyey inuu boobayo hantida dhulka guud iyo midda gaarka loo leeyahay wuxuuna ugu baaqay inuu ka joogsado cisbitaalada waaweyn ee magaalada muqdisho sida digfeer iyo isbitaalka madiina ayaa la geeyey tobanaan ruux oo ku dhaawacma dagaaladii maanta dadka deegaanka ayaa ku eedeynayey maleeshiyaadka kooxda ridada inay tooganayaan dadka waayeelada ah ee guryaha ku haray ee awoodi waaya inay barakacaan waxaana baraha bulshada lagu faafiyey miidadka dad rasaastu madaxay kaga tiilay oo la sheegay in maleeshiyaadka kooxda ridada ay toogteen markii guryaha ay ugu galeen wararkii u dambeeyey waxay sheegayaan in qeyb ka mid ah garoonkii hore ee horseed ee maleeshiyaad kooxda ridada maanta gelikii dambe ay dib ugu soo laabteen markii maanta duurkii ee laga eriyey dagaaladan ka socda degmada hodan ayaa si aad ah looga hadalhayaa magaalada muqdisho waxaana dadku ku dhiiradeen in muddo saacado ah ay kaligood iska caabiyaan maleeshiyaadka kooxda ridada ee dhulboobka wada sidan oo kale ayaa hore loogu dagaalamay sona key iyo xaruntii hore ee dabdamidka ilaa iyo saybiano waxaa xusid mudan in isbuucyadii lasoo dhaafay dadka deegaanka ee guryahooda la boobay ay weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaqah ay ku qaadayeen maleeshiyaadka murtadiinta gaar ahaan halka loo yaqaano warshadii hore ee birta halkaas maleeshiyaadka burburiyey ee difaacyada ka qotay waxaa la sheegay in habiinadii weeraro aada u xoogan ay la kulmaan xasan gargurta marka uu dhulalka boobo ganacsato iyo maanlaawayaal ah laakiin wixii ka dambeeyey weerarkii ka dhacay warshada birta iyo xiisadihii xaafadda sinai ee magaalada muqdisho waxaa la sheegay in ganacsatada ku degdegaysa iibsashada dhulalkaas ay yaraanayeen sababo la xiriira in dhulka uusan ahayn mid ammaan ah oo dadkii xoogga laga kiciyey ay rasaas kusoo weerarayaan maleeshiyaadka goobta ku sugan waxaana warqado la daadiyey meelaha qaar ee looga digay dadka inay iibsadaan guryahan oo bartilmaameed u ah dadkii milkiyadooda lahaa faysalo waxaa xusid mudan in qaar badan oo ka mid ah dhulkii hantida guud ahaa xasan garguurta uu soo boobay uuna sii iibsaday lamana oga sida uu noqon doono mustaqbalka dhulka garoonkii hore horseed ilaa iyo xaafadda african village oo kumanaan kun oo qoys ay degan yihiin welina laba ciidan ay isku horfadhiyaan lama oga in beri ay dagaalada sii socdan doonaan iyo in kale laakiin waxaa jira kacdoon guud oo bulshada muqdisho ay isku ballansanayaan in laga hortago dhulboobka nuucan ah haddii tusaale ahaan saybiano dagaaladii hore uga dhacay dadka deegaanku ay ku adkeysan lahaayeen inay iska yuureeyaan maleeshiyaadka kooxda ridada kuma dhiiradeen inay dhulalka kale ay boobaan waxaana muuqata in bilihii lasoo dhaafay si nabadgelya ah dhulalkaas ay ku boobayeen laakiin wixii maanta ka dhacay horseed iyo african village ayaa bog cusub u furay damaca kooxda ridada ee dhulalka hantida guud aad ayuu mahadsan yahay maxamed xasan alfaatix ayuu kaasi ahaa الله تأتي وفدة تجلب نصرا wahagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafureebka wararka ayaana ku guda jirnaa halka aad ka maqlaysaanna waa raadiyaha andalus qodobo kale ayaa noo soo socda balse markan waxaad ku soo dhowaataan xubintii hadalhaynta warbaahinta aalaaba halkan waxaa ka soo jeediya maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta faafureeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka guud maraynaa ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta kenya ee deegaanka weelmareer ee hoos taga degmada faafi oo ka tirsan gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyiinta kenya xogta la helayo waxay xaqiijinaysaa inay jiraan khasaare nafeed iyo mid hantiyeed oo kufaarta kenya lagu gaarsiiyey dagaalkaasi waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa axmed madoobe oo yidhi xasan sheikh waxa uu dhulka danta guud u xaraashayaa horinta dagaalada ka socda gobolka gedo maamulka isku magacaabay jubbaland ayaa qoraal ka soo saaray dagaalkii maanta ka dhacay magaalada muqdisho kaasi oo u dhexeeyey maleeshiyada hubaysan iyo maleeshiyaad kale oo daacad u ah xukuumadda muqdisho dhimasho iyo dhaawac ka dhashay dagaalkii saaka ee xaafadda tirabuunka ayaa maamulka isku magacaabay jubbaland ay tacsi u direen dadkii ku waxyeeloobay dagaalka maamulka axmed madoobe ayaa xasan gurgurta ku eedeeyey in lacagaha uga soo xaroonayaa dhulalka uu xaraashanayo uu ku burburinayo maamulka gobolka gedo islamarkaana uu halkaasi ka abuuray colaad saameyn ballaaran yeelatay dhammaan dhulka danta guud ee uu xaraashay eedaysane xasan sheikh lacagta ka soo xarootay waxa uu u adeegsaday burburinta hanaanka federaalka sida weerarkii raaskambooni iyo dagaalada uu ka wado beled xaabo ee gobolka gedo ayaa lagu yidri war-saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska axmed midoobe oo ah dagaal ooge boobka dhulka danta guud ee xasan gurguurte ayaa aada sare ugu kacay muddooyinkii u dambeeyey isaga oo xaraashay goobo badan oo dowladeed ilaa heer qabuuraha lasoo faago waxaan markana soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa mucaaradka uu xaqiijiyey in ay fashil ku soo dhammaadeen kulamadii ay la yeesheen gurgurte xilli uu shalay dhacay is-araggii u dambeeyey ee ay yeesheen siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo madaxa kooxda riddada kana hadleen arrimaha la isku hayo ayaa markii ugu horreysay mucaaradku ka hadleen shirarka fashilka ku soo idlaaday ee ay la yeesheen xasan gurgurte shir maanta siyaasiyiinta mucaaradka ah ay ku yeesheen magaalada muqdisho ayay ka soo saareen war-saxaafadeed kaasi oo ay uga hadleen shirarkii ay la yeesheen xasan gurgurte ee fashilka kusoo idlaaday waxay siyaasiyiinta mucaaradku sheegeen in shirkii mucaaradka iyo xasan gurgurte u dhexeeyey uu fashilmay xalna aan laga gaarin khilaafka labada dhinac oo salka ku haya arrimaha doorashooyin gaaleedka oo la isku hayo bayaanka mucaaradka ayaa lagu sheegay in shan kulan oo labada dhinac dhex maray ay ku dalbadeen in gurgurte uu ka laabto wax kabeddelka uu ku sameeyey cutubka afraad ee ka mid ah qodobada dastuur gaaleedka u degsan kooxda riddada balse uu ka biyadiiday sidaasna uu ku fashilmay oo wax heshiis ah aysan dhinacyadu u gaarin kulamadan oo ahaa kuwa markii horeba ay ku baaqeen gaalada caalamka oo madaxa kooxda riddada ku amray in uu la fadhiisto siyaasiyiinta mucaaradka kana arrinsadaan khilaafka u dhexeeya ayaa sidii la saadaalinayay ku soo dhammaaday burburka shirarka labada dhinac ayaa ku soo beegmay markii uu xasan gurguurte tagay guri kaabiga ku haya xarunta madaxtooyada halkaas oo uu ku qaatay kaarka isdiiwaangelinta doorasho gaaleedka waxay ugu yeeraan qof iyo cod oo ay si weyn u diidan yihiin mucaaradka waxaan markan soo qabanayaa mareegta redio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa muwaadin soomaali ah oo gaari lagu jirsiiyey mid ka mid ah gobollada dalka maraykanka dalka maraykanka waxaa laga soo calaamadeeyey dhacdo aad naxdin u leh taasi oo ah in wiil soomaaliyeed gaari weyn oo taraaga ah lagu jirsiiyey koonfur galbeed dalkaasi islamarkaana uu goobta isaga baxsaday darawalkii falkaasi geystay dhacadan oo maalmo ka hor ka dhacday tuulo lagu magacaabo josef city islamarkaana ka tirsan gobolka arizona ee waddanka maraykanka ayaa lagu soo waramayaa in wiilkan soomaaliga ah ee muslimka ah uu darawalka gaariga madaxa ka mariyey xilli uu salaad ku jiray weliba uu si gaar ah u sujuudsanaa xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ahna caawa waa inaga intaa faysal aad ayuu u mahadsan yahay maahir maxamed ayuu kaasi ahaa waa tahay dhegaystayaal markanna waxaad ku soo dhowaataan maqaal ciwaankiisu yahay qayladhaanta warbaahinta caalamka iyo burburka xukuumadda xamar waxaa qoray abwaanageeye cali khaliif waxaa halkan ka soo jeedinaya ilyaas cabdulaahi qayladhaanta warbaahinta caalamka ee burburka xukuumadda xamar waa ciwaanka maqaal uu qoray abwaanageeye cali khaliif waxaana ugu horrayntii lagu bilaabay wax ka yar afar toddobaad gudahood warbaahinta caalamka ugu afka dheer iyo xarumaha cilmi baarisyada ayaa si isku mid ah uga digay burburka aanan laga baaqsan karin ee xukuumadda xamar iyo guusha aanan la joojin karin ee al-shabaab war nuxurkiisu yahay soomaaliya waxay qarka u saaran tahay in ay la wareegaan al-shabaab ayaana dhinacyada oo idil ka soo yeeraya bartamihii julaay wakaaladda wararka ee royters ee laga leeyahay dalka ingiriiska ayaa saadaalisay in al-shabaab ay qarka u saaran yihiin in ay la wareegaan soomaaliya kadib markii ay soo jebiyeen difaacyadii maleeshiyaadka xukuumadda xamar dhammaadkii julaay wargeeska the ekonomist ee laga leeyahay dalka ingiriiska ayaa isna saadaaliyey in al-shabaab ay dhowaan la wareegi doonto soomaaliya maalin un kadib xarunta cilmi baarista ee the southern center ee laga leeyahay dalka maraykanka ayaa daabacday maqaal ay ku saadaalisay in al-shabaab ay dhowaan la wareegi doonaan dalka soomaaliya telefishinka laga leeyahay dalka qatar ee aljaziira ayaa baahiyey muuqaal uu ku sheegay in muqdisho ay go'doonsan tahay dhowaanna ay geli doonto gacanta al-shabaab dhinaciisa kanaalka war farantis ayaa isaguna baahiyey muuqaal ku saabsan isfidinta al-shabaab warbixinta war farantisna waxaa lagu yidhi al-shabaab lama joojin karo waxayna la wareegi doonaan muqdisho wargeeska laga leeyahay dalka ingiriiska ee the telegraf ayaa qoray falanqayn ku saabsan saadaasha dhow ee tilmaamaysa la wareegidda al-shabaab ee soomaaliya warbixinta the telegrafna waxaa lagu yidhi soomaaliya waxay haysaa jidkii afghanistan dhinaca kale dhowrkii bilood ee u dambeeyey the hill france 24 c t c sentinel new york times first bost iyo tobannaan kale oo ah xarumo warbaahineed ama cilmi baariseed oo dunida caanka ah ayaa saadaaliyey burburka xukuumadda xamar fariimahani waxay imaanayaan xilli gaaladu ay quus ka joogaan qabsashada soomaaliya si dhab ahna ay u kala daateen carratuurkii ay muddada dheer dhaqaalaha ku bixinayeen adeegayaashuna waxay ku murmayaan xaafado kooban oo ku yaalla magaalada xamar iyo xafiisyada soo duulayaasha ee xalane halka qaarkoodna ay mar horeba gabaad ka dhigteen magaalooyinka nairobi qaahiro dawxa iyo istanbuul xaqiiqa ahaan diyaaradaha ameerikaanka iyo taangiyada afrikaanka la'aantood marnaba ma sii jiri karta xukuumadda xamar diyaaradaha ameerikaanka iyo taangiyada afrikaankuna weligood ma joogi doonaan soomaaliya bixitaankoodana waxaa xiga jihaadiyiinta oo daaqadaha uga daata filla soomaaliya waddooyinka muqdisho oo dabaaldegyo ay ka bilowdaan iyo dowladaha caalamka oo dhambaalla isdaadraacin ah ka soo dira daclada dunida tanina waa runta weyn ee soo socota waana mid la wada sugayo soomaalidii naga faqdiya fulaygu yeelkiiye ninkii fahan yarya kii habraday doodda ha u furine fooraha colaadeed nin raga waajib baa farane foolaadka iyo geesiga loo fadhiya waaye mar haddii qur-aan lagu furfurtiyo jeeri furimahaye fannaaniinna uma baahna iyo heese faraweyne fasalkiiyo daruuraha cirkan kuu fasirayaaye filashada hagaagtiya nasrigu foolkayna siiye gumaysiga farriin dhiig ku qoran faraha loo saariye fahmaguurku waa tuu ku dhacay xalay tufiidkiiye foodsaarihii iyo ka diday foosha dirireede waxaan faraska ugu taaganahay hiilka falastiine
waa hagaaga dhegaystayaal faafareebka wararka ayaana ku guda jirnaa markanna waxaad ku soo dhowaataan dowro aqoon kororsi ah oo loo soo xiray dulaaleyda wilaayada jubbada dhexe dowradaasi markii la soo gebagabeeyey kadib xafladdii loo dhigay waxaa ka soo qayb galay martisharaf kala duwan cismaan axmed dhuubow ayaana nala socodsiinaya bismillahi raxmaan iraxiim waad mahadsan tahay walaalka dowradan waxay socotay muddo hal isbuuc ah waxayna ahayd dowro aqoon kororsi ah taas oo wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe ay u qabatay ragga ka shaqeeya boostejooyinka degmada jilib wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe boostejooyinka waxa ay ka mid yihiin goobaha lagu qabto danta guud waana goobaha ugu shaqada badan degmada jilibna waxay ka mid tahay marka meelaha runtii gaadiidka noocyadiisa kala duwan ay aadka ugu baxaan oo sidoo kale waxayna isku xirtaa meelo kala duwan haddii ay noqon laheyd gobolka intiisa kale iyo gobolada kale waxaa sidoo kale mara wadada dheer ee isku xirta muqdisho iyo kismaayo sidaas darteed marka waa goob runtii gaadiidkeedu aad u fara badan yahay maamulka wilaayadii ee jubbada dhexena waxa ay markaasi ahmiyadda gaar ah ee siisay dadkan dalaaleyda ah xafiisyo kala duwan kuleh magaalada meelaha laga soo galo amaba goobaha markaasi ay gawaarida ka rartaan sidaas darteed dowradan waxaa soo qabanqaabiyey waaliga wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish waxaana loo qabtay ku dhowaad labaatan ka mid ah ragga aan soo sheegnay xoogsatada ah ee ka shaqeeya boostejooyinka ugu horeen waxaa halkaasi kelimad wacdiha ka jeediyey sheekh maxamed balli bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsali allahuma wsalam calaa nabiyina muxamedi wcalaa aalihi wasaxbi ajmaciin allah subxaanahu watacaala ayaa mahad iskale walaalayaal eena waafajiyey fadhigan qiimiga badan dowradatan taahiilka ah ee loogu magacdaray sheekh salaad garweyne ee loo qabanayo ragga ka shaqeeya baabuurta dulaalada iyo maamulkooda ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay man kaana yuriidu alcaajilata cajalnaa lahu fiiha maa nashaa huma jacalnaa lahu jahannama yaslaaha madmuuman madxuura ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ka sheeg noo noo sheegaya oo noo sharxaya inay khasnadihiisu buuxaan inaan annagu fuqaro nahay hoduntinimada ilaahay baa iska leh ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala ruuxii doonaya adduunyo iyo birbirkeeda iyo degdegeeda cajalnaa lahu fiiha maa nashaa waa u dedejinaynaa waa siinaynaa ilaahay wuxuu ka dambeysiiyey waman aaraada alaakhirata ruuxii aakhiro doonay wa sacaa lahaa sacyahaa oo shaqadeeda weliba qabanaya ruuxaa isagaa oo aad aakhiradiisa iyo adduunkiisa iyo salaadiisa ammaanadiisa iyo cahdigiisa isku wadanaya ilaahay subxaanahu wa tacaala sacyigiisu wuxuu noqonayaa mid la mahadiyey ogaada ilaahay subxaanahu wa tacaala risqigiisu inuu waasac yahay dadkii iyo gawaaridii iyo ummaddii waa shaqada shaqooyinka aan laga maarmin maalin kasta safar baa lagu jira oo waa la soo socdaa oo waa la sii socdaa iyo shacabka iyo darawaliinta iyo ummadda baad u dhaxaysaan idinku inaad kii maganaysa gaariga sidqi u sheegtid oo kii macnaa fuulaya sidqi u sheegtid oo adugu calooshaada sidqi u sheegtid arrimahaas iyaga waa arrimaha walaalayaal ay macnaha ay aad ku baraaraysaan kursiga ugu dambeeyaad leedahay kan koowaad baa leedaha waa ballan soma jeedaan maxaa yihi hungurigiinna ilaahay baa qoray walaalayaal laakiin haddii la yidhaahdo waxa weye waa la yaqaanaa waa iska beenti waa dulaale hadda bixi maayo gaarigii waxaas oo dhan inaad caadadaas baabi'isaan inaad ogaataan meesha aad ummadda u haysaan waa shaqo weyn waa shaqo qiimi leh adigoo macnaha risqigaagu ilaahay qoray haddana waxa weeye been ha ku labin gawaarida cadaaladooda inaad ogaataan ilaahay inaad ka cabsataan inaad tara waa lagaa soo horreeya ku xanaaqo adigu adaas kale kursigaan kan weeyaan hada huwa diin war dadka gawaarida iyo ummadda iyo shacabka u dhexeeya nayow in badan ilaahay ka cabsada waana mahadsantihiin wajazaakum allahu khayran wsal allah wslm calaa nabiyina maxamed soo dhoweeyo gudoomiyaha gaadiidleyda ee gobolka jubbada dhexe oo ka hadlaya dowrada ay qaateen iyo weliba sidoo kale waxyaabihii ay ka faa'iideen mahad badan ilaahay baa iska leela dowladan maanta loo qabtay dilaaleyda jilib saddexda boosto boosteejo oo dhammaantood ay dilaalka ku jiraan dowladan ku jireen muddana ay u socotay maantana gebagabadii ay tahay dowladanna ay ku magacaaban tahay sheekh salaad garweyne magaceeda u yahay waan soo dhoweynaynaa dhammaan dowladan dadkii galay iyo dadkii abaabulay iyo intii ka shaqaysaba inuu ilaahay weynaa waaxid ahaa jannadu firdowso ilaahay ka waraabiyo mahadna ilaahay baa iskale alxamdulilaah waxaan insha allahu baraarujinayaa ragganagan maanta dowlada loo qabtay ee maanta quruxda badan qalbigooduna uu nadiifta noqday intaas insha allahu maanta naloo sheegay intaasoo culimaa iyo juhdina lagu bixiyey inaan insha allah aanan tuurin beeldaraynin adkayno culimmadu wayna fartay way noo sheegtay wixii ilaahay u sheegay ilaahay baray bay nagu shubtay annagana wixii nalagu shubay inaan hayno weliba sii gaarsiino inta naga dambaysana waa waxna waajib nagu aona faran insha allah waxaan rabaa dowladana insha allah way noo sano noqon doontaa gobolkeennana way wada saamayn doontaa waxa bilaabayna maanta waa idinka wejigiinana maanta alxamdulilah aad buu dhalaalaya waana fiican yahay wejigiina maanta qalbigaaba kasii daranba qalbigiibaa xaadhmay nadiifa alxamdulilah alxamdulilah waa boqol jeer ba insha allah ilahay ku mahadinaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu markaana waxaan fursadda siinaynaa qaar ka mid ah raggii dowrada loo qabtay ee muddada isbuuca ah habeen iyo maalin qaadanayay casharada kala duwan waxaana sidoo kale dowradan sida aan sheegnay aqoon kororsiga ay ku qaateen casharo ay ka mid yihiin qur-aanka kariimka towxiidka waxaa qeyb ka ahaa casharo ku saabsan waxa ay tahay shaqadooda oo ay ugu muhiimsaneed maadaama ay joogaan goobaha danta guud lagu qabto in markaasi ay dadka u cadaalad sameeyaan bal qaar ka mid ah raggii ka faa'iidaystay dowradaasi aan soo dhoweeya oo iyagana la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee alandalus alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya waddiin wsala allah wslama calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama tasliiman kahiira amaa bacdu allah subxaana watacaala ayaa mahadla maanta u sugnaatay allihii nagu kulansiiyey maanta dowradan oo gebagabo ay tahay oo maalin toddobaad ay noo socotay raggeena walaalaheena suuqaska wada shaqaysto xamaaliga wada ah maalmahama dowra ugu socotay in sha allahu tacala sabarka ay ku sabreen ilahi subxaana watacaala miisaankooda xasanaadka allah u saaro intii soo awaabushay culummadeena iyo akhyaarteena annagana ajir allah naga siiyo marka insha allahu tacaala nin walba waxaa waye waajibaadu ilaahay saaray xaquuqda ilaahi subxaana watacaala uu kuleeyahy nin walba inuu guto mar walbana uu guto mar walba inta adduunka uu saaran yahay inuu guto ayaa waajib ku ah nin walba sideedaba adduunkaa nolosheeda waa iska kooban tahay nin walba waxaa waye adduunkiisa waxaa la rabaa marka in aakhadiisa ay ku difaacdo laakiin adduunyo keli qofka hadduu markaas xambaarto ilaan waa soo sheeqo ka hadlay ilaan aakhara waxba uma yaallo laakiin adduunka waxaa lagu gaaraa aakhirada lagu gaaraa hanteena badan laakiin maanta waxaan raadanaa qalbigeena uu ku jiro nin walba nolosha uu noolaan lahaa iyo wuxuu lahaa inuu ka fikiro laakiin wixii ka dambeeyo ayaa kasii weyn ilaahi subxaana watacaala aakhiriisa ayaa kasii weyn adduunka marka nin walba waxaa la rabaa marka inuu u diyaargaroobo aakhiradaas ka dambayso safar dheerna ay tahay sahida lagu tegi lahayn waa mid adduunka looga shaqaysana ay tahay nin walba inuu ka shaqaysto adduunkiisna xamaasho xamale lama diido nin walba inuu cadkiisa dhacsudoo shaqaysto laakiin ilaahi subxana watacala saa ballan qaaday laakiin asbaabihii qofka inuu la imaado ee aakhiradiisa waxay ku dhisan tahay marka adduunkay ku dhisan tahay marka insha allahu tacaala dowladeena waa soo dhaweynaynaa waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala mar walba inay noo soono noqoto oo raggeena walaalaheena annagoo ah xo- xoogsatada busteejooyinka ee degmada jilib waxaa nahay dalaalo oo saddex busteeji ka kooban saddexdana busteeji waxaana loo furay dowro dowro qe- ee aad u qiimo badan baana loo furay alxamdulilah ilaah baa ku mahadsan waxaan leeyahay een, nimankii ee juhdigaas kusoo bixiyey ee intaaseeto juhdi nagu bixiyey waxaan leeyahay ilaahay miisaankooda ha u kabo Een, waxaa kaloon leeyahay een, annaga dad waxaan iska nahay oo iska xoogsato dadkii iska xoogsatada eena waaba taqaaniinoo micnaha haddana een, alwalaa walbaraa'a nala bari waxaa nala baray sidqigaa nala baray alxamdulilah ilaah baa ku mahadsan iimaankaa nala baray intuu la egyahay waxaa nala baray ammaanada ammaanada sideedaba ama af ha ahaato ama xoolo ha ahaato ama hadal ha ahaado inaan asturno insha allahu een, waxaan hadda kolley leeyahay intii annaga aan qaadanay toddoba maalmood bay ahayd si fiican baana loogu soo dhoweeyey wax baana la baray wixii een, nala baray waxaa ka mid ah qolqol wanaag aan dadka kula dhaqanno inaan micnaha sidqiga aan sheegno runta aan sheegno meeshaan toddoba maalmoodaan ku jirnay een, wax badanna ka faydnay insha allahu tacaala nalankana rabo inaan ku camal falno hadii la yidhaahdo waxaa ka mid a alcilmu ayaa nala baray cilmigu waxa uu yahay iyo faa'iida uu leeyahay waxaana la baray macnaha jahliguna mugdi uu yahay een, waxaan la baray insha allahu tacaala alcadlu ayaana la baray cadaaladu sida ay tahay een, waxaana la baray haddii asidqu alamaana waxaana la baray een, azuhdu walriqaa waxaana la baray alwalaa walbaraa la xiriirinayo iyo cidda la goynayo aad baan uga faa'iidnay waxaana aad aan u rajaynaynaa insha allahu tacaala in dowladan oo kale nolna soo celceliyo haddaanu nahay dadka xoogsatada ee ku nool degmada jilbeed waxaa dowro noo furay walaayada jubbada dhexe dowradii kolba culummo badan ayaa isku kaaya daba maraysay waxaadna moodaa dowradu inay annagana saamaynaysay oo waxa uu shiikhu ku hadlayo ay annaga korka iyaga saaran tahaba oo aysan meelbana wallaahi waan ka faa'iidnay waana ku faa'iidnay waana ku liibaanaynaa insha allah waana ku qanacsannahay waxaana islaamku loo baahan yahay inay mar walbaaba kulankooda iyo qalbigoodaba ay jamaaco ku kulmiyaan iskula hadlaan kuna wanaajiyaan dhaqanka suuban oo xaqa ah oo socda waxaana aad ugu mahad celinayaa inta u sabartay dowradan igula dhabar adeegtay igula noolayd igula samrisay wallaahi meeshaa fikir badan iyo faham badan aan ka qaadnay haddana xoogay qalbigayagii iyo cuqdigayagii iyo adduunye jacaylkii waa naga haray waxaan ku qanacsannahay inaan ilaahay qadartiisa ku qanacno wanaaggayagana ku quudanno beentana iska ilaalinno saadiqnimona ku qaraabanno een, mas-uuliyadda diintu ay leedahana aan xambaarno oo aan iska ilaalinno waxa diintayada wax u dhimaya waxa islaamnimadayada wax u dhimaya waxa dhaqankayaga wax u dhimaya waxa cadaaladayada wax u dhimaya in aanaan ka shaqaynin wixii xun oo diinta wax u dhimaya bulshada wax u dhimaya dhaqankayagana wax u dhimaya runtii waa mas-uuliyad nala saaray waana gudanaynaa insha allah biidnillaahi taama waa gudanaynaa waxaana u gudbanaynaa si shareecada islaamka waafaqsan oo aan dulmi ku jirin beenu ku jirin khiyaano ku jirin dhagaaruna ku jirin waxaan halkaa anuga mahad celinayaa dhammaan intii dowradan soo agaasintay soo maamustay qalbigayaga khayrkan ku duuday na- na maamuustay waxaan aad ugu mahad celinayaa wiilkayga yarkaa oo runtii nagala qayb galay caafimaadkayaga jilacayaga daryeelkayaga haddaad tidhaahdo xanuun baabiinaan rabaa waa kuu keenaya haddaad tidhaahdo antibiyootig wax allaale runtii dowrada xubin buu ka ahaa waana loo agaasimay waana u mahad celinayaa waxaa sidoo kale dowladda qayb ka ahaa odayaasha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaana ee goobjoog ka ahaa een, suldaan shuceyb oo ah xogayaha golaha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله على الإسلام والسنة والإيمان أنا أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام ما هذا ما أنت إله إسكاله ما هذا سنة سوق كوب كرين طرفيض بان طابنيس شعارك دوريدنا سامين ونويا شدان أودياش دقنك شهيدك شيخ صلاة قروينا إلهي سبحانه وتعالى شهديس هكا أقبله وحان لا يهي رقي dowradii toddobadan maalmood ahaa khayrkii wanaagga dhegaysanayay ee ku faa'iiday awal horta ilaahay ka cabsada u baxa cadaaladda iyo wanaagga iyo khayrka ummadda hindho u tihiin maamulka islaamkana qayba kaga aadantihiin qof walbana qaybuu ku aadan yahay gabagabada dowladan waxaa soo gabagabeeyey sheekh cali darwiish waaliga wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe wuxuuna aad ula hadlay raggii muddadaasi isbuuca habeen iyo maalin duruusta qaadanayey kadib wuxuu sidoo kale waaligu aad ugu dheeraaday ka hadalka muhiimadda ay leedahay shaqadan ay u hayaan bulshada iyo waxyaabaha looga baahan yahay bal aan soo dhoweeyo waaliga oo isna halkaasi kelimad ka jeediyey بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد السمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلام ولا العيال الله ayaa mahad iska leh subxaana wa tacaala allihii inoo suurageliyey gunaanudkii iyo xiritaankii dowradii inoo socotay muddada toddoba maalmood ah dowradaasoo loogu magacdaray sheekheena shahiidka ahaa oo aad garanaysaanoo dee gaadiidleydu macruuf ulkaya agtooda aad u yaqaanaan sheekh salaad garweyne lita'hiili alcaamiliina lilmuwaasalaati alcaama ayaa loogu magacdaray waxaan shacaar uga dhignay ina khayra man istaajarta alqawiyu alamiin aayaddaas qur-aanka oo aad garanaysaan shicaar ayaa looga dhigay dowladda kolley muddada dheer soo socotay toddobada maalmood ammaantana gebagabadeeda aan u joogno ilaahay ayaan uga mahad celinaynaa subxaana wa tacaala inoo suurageliyey nabadgelyana inoogu dhammeeyay dowladda iyada bacda xamdilaahi waxaan u mahad celinaynaa culimmadii ama macalimiintii kaalinta weyn ku lahaa muddada toddobada maalmood subax iyo galab iyo duhur inoo soo socday duruustan ina siinayo waxaan leenahay jazaakum allahu khayran ilaahay subxaana watacaala miisaankooda xasanaadka ugu dara dadaalkii iyo juhdigii faraha badnaa ay nagu bixiyaan bedel khayr qaba allaha siiya subxaana watacaala sidoo kale waxaa mahad inaga mudan walaalaha muwaasalaadka caamka ka shaqeeya ee dowlada loo qabtay ee hadda inala fadhiya akhyaarta ee wejigooda quruxda badan yahay oo iyagana muddada toddobada maalmood usoo sabray waxaan leenahay insha allahu tacaala sabirkiina iyo dhabar adeegiina iyo ixtiraamka iyo sida qadarinta lahayd macalimiinta iyo culammada aad u dhegaysanayseen waxaan leenahay jazaakum allahu khayran ilahi subxaana watacaala miisaankiina xasanaadka idinkugu dara awalan insha allahu tacaala bacda xamdilaahi naftayda iyo tiina waxaan u dardaarmayaa ilaahay cabsidiis subxaana watacaala dadka muslimiinta hadday meel isugu yimaadaan waxa ugu wanaagsan ay isu dardaarmaan waa ilaahay cabsidiis waana wasiyadii ilaahay uu u dardaarmay ummadihii inagu horreeyey kitaabka la siiyey iyo ummadda nabi maxamedba calayhi salaatu wasalaam ilahi subxaana watacaala wuxuu leey walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum waiyaakum an ittaquu llah cabsida ilahay ayaan isu dardaarmaynaa bacda taqwa allaahi waxaad soo qaadateen muddada toddobada maalmood duruus sharci ayaa soo qaadateen subax iyo galab waxaa idinku socday labada gelinba duruus sharci ah aayado qur-aan iyo axaadiis nebi iyo aqwaasha culammada iyo dhaqankii salafkii saalixiinta yaa intaa naloo sheegayay waxaa naloo sheegaya cilmiga sharciga waxaan rabnaa insha allahu tacaala inaad dhaqan gelisaan oo nin walba oo naga mid ah guryihiisa iyo ehelkiis uu kula noqdo hadduu ilaah idin gurigaada markaa tagto waxaa la rabaa halka xadiis ama halka aayad ee aad faa'iiday inaad ehelkaada iyo dadkaada gaarsiiso wa andir cashiirataka alaqrabiin ay kuu noqoto oo qofka jooga ka maqan inuu gaarsiiyo ayaa loogu talagalay diintuna saasay nagu soo gaartay waxaan rabnaa insha allahu tacaala inaad diinkii aad barateen ku camal fashaan camal fal kadibna insha allahu tacaala ummadda inteeda kalena aad gaarsiisaan ayaan insha allahu idiin dardaarmaynaa intaa ka bacdi insha allahu tacaala waxaan idiin dardaarmayaa samciga daaca inaad yeelataan oo aad noqotaan dad ismaqlo is adeeca nidaamkan muwaasalaadka caamka ama gaadiidka hoos yimaada safareyda ee gobolada isu goosha ka shaqeeya oo seejooyinkana ka baxa wilaayaadku nidaam yay u sameeyeen si guud xarakadu nidaam u dejisay xarakada nidaamka ay dejisay wilaayaadkuna way fuliyeenoo wilaayalba hadda way ka samaysayin maxaafado walbana way ka dhisayin dhismahaas yaad idinkuna qayb ka tihiin heer degmo iyo heer gobol iyo heer xarakaba waad u dhisantihiin waad ogtihiin mas-uuliyiintiina iyo raggaa talada laidinkugu dhiibay ama degmo ninka mas-uul looga dhiga ha noqda ama mid gobol loo dhiibay ha noqda ama mid ka sarreeyaba ha noqdee waxaan rabnaa insha allahu tacaala silsilada tandiimka ee nidaamka ku jirta inaad ilaalisaan oo samciga daacana ay siisaan aad noqotaan dad ismaqlo oo is adeeca ummaddu waxay ku hagaagtaa horumar ku gaartaa markay ismaqlaan oo ay kala dambeeyaan haddaan la ismaqlin oo dadku garba siman ay noqdaan waxba inoo hagaagi maayaan waxay wax noogu hagaagayaan waxaa inaan kala dambayno ismaqalno oo is adeecno taasuuna ilaahay subxaana watacaala ina faraya si guud waxaan kaloo idiin dardaarmaya allaha idin barakeeye waxaad tihiin ummad mas-uuliyiin oo xilliga idin saaran xilka idin saaran amaana ka mid ah dad yaa lidiin dhiibanayaa waxaa lidiin dhiibanayaa hanti waxaa lidin leeyahay boorsadan hana loo qaado ama raashiinka hala ii raro baawrka hala ii saaro amaanaadka lidiin dhiibanaya waxaan rabnaa sida ay tahay inaad u gudataan sida ilaahi subxaana watacaala uu yidhi in allaha ya'murukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha waxaan rabnaa amaanaadka ehelkeeda inaad u gudataan oo sida ilaahi uu idin saaray aad oga soo baxdaan insha allahu tacaala ta kale insha allah waxaan idinka rabnaa dadka inaad u dhimrisaan khidmadii aad ummadda u haysaan ummadda dadka u khidmeeyaad ka mid tihiin dhakhaatiirta ragga muwaasalaadka ka shaqeeya ragga xisbada ee ummadda mataqaan amnigeeda ka shaqeeya dhammaan waxaad ka mid tihiin dadka bulshada adeegeeda u shaqeeya bulshada aad u adeegeysaa marka waxaa idinka rabaa inaad u dhimirsaan waayeelyaa idiin imaanayo qof indhalaa idiin imaanayo qof naafaa idiin imaanayo qof aan dalkii iyo dadkiiba aqoon yaa laga yaaba inuu idiin yimaado o idin yidhaahdo meel hebla rabaa boosteejada gaariga laga raaco waa xaggee qofkaa marka wuxuu idinka rabaa raxmad iyo naxariis inaad soo dhoweysaan oo loo dhimriyo loo naxariisto hadduu kaa weyn yahan waalid aad ka dhigato waalidkaa saaad ula tacaamul lahayd oo kale inaad ula tacaamusho hadduu kula da' yahay oo eenigaada yahayna waxaa la rabaa walaalkaayoo kale inaad oola dhaqanto hadduu kaa yar yahayna ubadkaada saaad oola dhaqmi lahayd oo kale inaad oola dhaqanto oo gacanta ka qabataya rabnaa alraaximuuna yarxamuhum arraxmaan yarxamu man fi lardi yarxamkum fi samaa kama qaala calayhi salatu wasalaam dadka u naxariista ummadda nebi maxamed ilahay yaa u naxariisanaya innagu markaan isu naxariisana yuu ilaahayna subxaana watacaala inoo naxariisanaya marka raxmadda ayaynaan ka tegin insha allahu tacaala ta kale waa inaad dareentaa mas-uuliyad inaad idin saaran tahay dadkaan safraaya ummaddan socoto xilliga idinka saaran iyo mas-uuliyad mas-uuliyadda idin saaran waxaan doonaynaa insha allahu tacaala inaad sideeda u gudataan ood uga soo baxdaan mithaal ahaan baabuurta waa la rarayaa baabuurkan tan yaa loogu talagalay inuu qaada tankaa wax ka badan haddii la saaro soo mas-uuliyad darra kama imaanayso mas-uuliyad darra kama imaanayso sariirtaa sare looguma talagalin dad in la saaro alaabta ay dadku wataana loogu talagalay boorso iyo jawaan yar iyo waxa yaroo fudud yaa loogu talagalay sariirta dusheeda in loogu xiro mas-uuliyadda waxa idinka saaran waxaa kamid dadka ammaanaadkooda inaad u xifdisaan meel fiican u dhigtaan qofkana meel u qalanta oo bani aadam uu ku noolaan karo in la fadhiisiiyo haweenay hadda xaamila ah ama walaca ama qof waayeel dumar iyo ragba leh haddii boostakaano la geliyo dee taa mas-uuliyad la gutamiyay noqonaysaa waa meel ma noqonaysa kursiga hore qofka aad la jecesha keliya inaadan la doonan oo dadku ay kuu sinaadaan yaa la rabaa mas-uuliyaddeena kamid tahay kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati dhammaan yacni mas-uuliyadaati waxbaa laydin raaciyey waxa laydin raaciyana maalinta qiyaamo waa laydinka weydiinaya taana marka insha allahu tacaala inaad ogaataan yaa la rabaa waxaan rabnaa insha allahu tacaala waxyaalaha ugu muhiimsan ee laga rabo walaalaha ka shaqeeya muwaasalaadka caamka ee maxadooyinka fadhiya boosajooyinka jooga waxa ugu weyn aan rabna inay ka shaqeeyaan waxaa kamid ah amniga matalan amniga waxaa kamid a keliya maaha amni daradu qof qof dilaya keliya maaha waxaad aragtay qof aad u jeeday inuu fakanayo qof dumara oo ninkeedii ka fakanaysa qof dumara oo waalidkeedii ka fakanaya wiil yaroo kuraya oo waalidkiis ka fakanaya adi maxay mas-uuliyad kaa saaranta marka waadba dareentay gabadhan ama wiilkan inuu fakad yahay xilka ku saaro marka muxuu yahay haddaa xataa qabashada dhib ay kugu tahay saldhigga booliska waa kuu dhiga inaad wacdoo tiraado xisbadii walbadhiyi maadan gabar aan fahmi lahay yaa ilaa xamar gaari ii saar yaa kula socda haddaan dhahan cidna iima sheeganayso mataqaanayo qof saqiira oo qaangaar ahayn qof majnuun oo waalan oo kale xanuunsan ood arkaysa qof noocaas oo kale oo fakanayo oo kale xil wuxuu idinka saaray inaad ku soo sintaan maamulka degmada iyo xisbada inaad ku soo sintaan keliya maahan inaad lacagtaada keliya fiirsatoo tiraado kursigaan ii buuxi keliya inaad tiraado maahan iyo dareen mas-uuliyadeed inay kugu jirto oo qofkaan socda aad dareento xaggeed u socotaa yaa kula socdo yaa ku diraya inaad dareento ilaan gabar keligeed socotaa sharci ahaan ma banaana soomaan waa inaad sharci u hesho marka gabadhan ay ku safrayso sharci inaad hesho keligeed markay socoto inaad tiraahdo horta aawo weligaadii mas-uulkaadii aawe maxrumkaadii aawe yaa ku wada yaad la socotaa haddaysan cidna wadan bal cid iga soo hadashay inaad tiraahdo intaa haddaad weydo inaad isaga xirto mas-uuliyiintii degmada joogtay taana waa mas-uuliyad caam oo nalaga rabo waxaa kaloo mas-uuliyad inaga saaranta walaalayaalow boosteeda aad joogtaan boosteejada aad joogtaan dad yaa ka baxa habeenii maalin waa la safraa dadku way socdaan amniga maanta haysanaa waqtiyada salaada inaad ilaalisaan aadaanku hadduu dhaco xisbadu waad aragtaan jidadka way xiraan biray dhigaan sooma idinku biro mayaad dhigtaan waa maya laakiin maxaa la rabaa waxaa la rabaa qofka boosteejada jooga muwaasalaadka mas-uulka ah aadaanka markuu dhaco uu maqlo inuu yidhaahdo waqtigii salaada la joogaa shaqadaha la joojiyo rakaabka soo degaya salaada tukada in la yidhahdo haddii xitaa musaafiriin ay yihiin boosteejada laftirkeeda ku tukada in la yidhaahdo meele ay degaan oo seexdaan soo looma samayn meelihiina ku tukada in la yidhahdo inta salaada laga soo baxayo waxaan rabaa salaada jamaacada ilaalinteeda inaad kaalintiin insha allahu tacaala aad ka qaadataan biidni illahi tabaaraka wa tacaala taana insha allah waan idinkula dardaarmayna ilaahay yaa idinkugu kaalmayna haddaa ummadda u dhimirisaan oad u naxariisataan ilaahayna uu idiin naxariisanaya wajazaakum allah khayran dowladiina insha allah tacaala way inoo xiran tahay hadduu ilaahay qadarana way inoo soo laaban doontaa xilligu ilaahay qadaray wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waa hagaaga dhegaystayaal guud ahaana intaas ayaana ku soo gebagabeynaynaa faafreebka wararka waad ku mahadsantihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaanoo balana inta ka horaysa nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh